الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما كتاب الأدب بين كجر باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك حباب يهي sunaysiga la sunaynta la suneeyey hadalka in la caddeeyo bayaani alkalaam wa idaaxihi lilmukhaaabi iyo in loo tawdiixiyo loo caddeeyo qofka lala hadlaayo iyo wa takriirihii in loogu celceliyo in lagu celceliyo liyufhama si loo fahmo idaa lam yufham waa haddii aan lagu fahmin ilaa bidalik ku celcelintaa mooyaane marka hadalka marka dadka lala hadlaayo si waadixoo cad in loola hadlo oon xuruufta qaar laga qarin hadal markaa la fahmi karana lagula hadlo adabta fiican bay ka mid tahay wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa takalama marka uu ku hadlaayo bikelimatin hadal acaadahaa wuxuu ku celin jiray alaaan saddex jeer xataa tufhama canhu ay litufhama canhu si looga fahmo oo xataadu waa tacliiliya weeye qaa'iyo maaha halkan wa idaa ataa calaa qowmi duul marka uu soo maro oo fasallama calayhim uu salaamana sallama calayhim wuxuu salaami jiray alaaan saddex jeer buu salaami jiray rawaahu lbukhaariyu markaa hadalka saddex jeer buu ku celin jiray waa marka loo baahdo tusaale ahaan uu is yidhaahdo lama fahmin ama maaragtay baahi kaleba ay keensato inuu ku celceliyo salaantana saddex jeer wuxuu ku celin jiray marka iyadana loo baahdo sida tusaale ahaan inay dadku badan yihiin oo uu ka baqdo inaanay wada maqal salaantaasi hore oo kale waaya ama badnaan markaa ha ku maqli waayaan ama inay ka mashquuleen oo qaarkood wax kale ku mashquulsanaayeen haku waxa weeyaan ha ku maqli waayaan wuxuu ku celin jiray marka uu is yidhaahdo lama wada maqal waayahay waxaa kaloo ahlulcilmiga qaarkood ay u fasireen saddex jeer buu salaami jiray waxaa looga jeedaa marka koowaad yani salaanta hore isti'daanka iyo idan dalabka soo gelista la socota oo kitaab ulisti'daan baynu ku arki doonaa assalaamu calaykum adkhul in la odhanayo soo ma aragtid ta koowaad waa taa saddexdan jeer ta labaadna waa marka la soo gale lagudhaa soo soceed soo gashay dadkii u timaado iyadana waa la salaamaya ta saddexaadna waa marka laga tegaayo iyadana waa la salaamaya oo salaam mutaarakihii weeye soo ma aragti saddexdaasaa looga jeedaana waa lagu fasira rawaahu lbukhaariyu can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana kalaamu rasuuli illaah hadalka rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yani maa yatakalamu bihi baa loo jeedaa kalaaman hadal buu ahaa hadalkaasoo faslan ay bayinan cad buu ahaa hadal cad buu ku haddi jiray ma fahantin hadalkaasoo yafhamuhu uu fahmaayo kullu man yasmacuhu qof kasta oo maqlayaa uu fahmaayo rawaahu abu daawuud marka hadal iyobaa la yidhi halibabo kala qalan hadal cad buu ku hadli jiray waxaa kaloo loo fasiray faslan inay tahay faclun oo bimacnaa faacil ah faslan ay faasilan hadal wax kala saaraya ayuu ku hadli jiray ay faasilan bayna alxaqi waalbaail soo ma aragtid hadal xaqa iyo baailka kala saar ayuu ku hadli jiray xadiidkani waa xasano alimaamu lalbaniy uu taxsiini xasan buu ku xukumay sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhaha usaama ibnu zayd allaythi waana saduuq bay ahlulcilmigu yidhahdeen sidaa awgeed xadiidku waa xasan waanu sugan yahay baabu isqaa'i ljaliisi lixadiidi jaliisihi wuxuu baab u yahay qofka cid la fadhiya inuu u dhag raariciyo lixadiidi jaliisihii sheekada iyo hadalka ka uu la fadhiyo aladii xadiidkaa iyo warkaasoo laysa bixaraamin xaaraan aan ahayn wastinsaati alcaalimi iyo caalimku inuu markaa aamus ka dalbo iyo walwaacidi ka waxwacdeeyaaba xaadirii majlisihi majliskiisa dadka jooga ee markaa fadhiya aamus inuu ka dalbo macni uu yidhaahda wacdiga dhegaysta ama kelmaddaa u fiirsada ama halkaa halla waxa weeye fahmo iyo wixii la mida ama cid kaleba uu yidhaahdo dadka waxaad ku tidhaahdaa si ay waanada iyo wacdiga u fahmaan oo ay wax u qaybaan dadka markaa aamusiyu cid kale uu markaa faro istinsaat waa alab linsaat macnii aamus in dadkii laga dalbo laydhaa aamusa qaala wuxuu yihi can jariir bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi sala allahu alayhi wasalama fii xajati lwadaac xajkii xajat lwadaac lo odhan jiray maca salaamaynta iyo sabootiga istansiti nnaasa dadka markaa inay aamusaan far ay murhum bilinsaati weeye dadka waxaad fartaa inay aamusaan oo khudbaddan ay dhegaystaan uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku yihi calayhi salaau wasalaam markaa hore dadka lalahaa aamus farna dee dadku waxa weeyaan waad garanaysaa waa iska kala feeraarsanaayeen oo dee qaar baa sheekaysanay qaar baa iska talbiyeysanaya qofba dee waxbuu wadwaday soo ma aragti markaa dadkii dhegaysta dhaho aamuso wacdigan dhegaysta uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku yihi calayhi salaau wasalaam laa tarjicuu ha noqonina ay laa tasiiruu weeyi oo rajaca oo bimacnaa saari saara ahi way jirtaa laa tarjicu ay laa tasiruu ha noqonina bacdii aniga dabaday kufaaran gaalaha noqonina kufaartaasoo yadribu uu garaaco bacdukum barhkiinbaa riqaaba bacdin barhka kale qorahooda muttafaqun calayh yanii kuwo ficilkii gaalada sameeya ha noqonina dadka muslimiinta in la laayo oo markaa waxa weeyaan lala dagaalamaa waa min afcaali lkufaar oo afcaashii waxa weeye gaalada sahaatee qofku haddii aanu xalaashan arrinka noocaasa kuma gaaloobayo asalkii iimaanka ku waayi maayo ya kuma waayayo haddii laakiin uu xalaashado dhiiggaa muslimkaee ilaahay xarimay xaaladdaasi gaallimay noqonayso markaa kuwa qoraa iska garaacana kuwa islaaya oo dhiigooda markaa daadiya ha noqonina dabaday wy xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa siyaabaha cilmiga loola kulmo ee loo qaato ee ahlulcilmigu kutubtooda adabu dalabka ay ku keenaan ayuu faa'iideynayaa markaa qaar ka mid a oo markuu cilmiga doonayo qofku inuu dhigto ama ardaygu waxa koobaad ee looga baahan yahy waa inuu cilmigii dhegaysto marka labaadna waa inuu aamuso oo si wanaagsan uu ugu fiirsado u qaato marka saddexaadna waa inuu qaybo marka afraadna waa inuu ku camal falo marka shanaadna waa inuu sii faafiyo dadka hee uu sii gaadhsiiyo maraatibta caynkaas ah ayaa waxa weeyaan looga baahan yahay arrinkaa rasuulku ka sii digaya calayhi salaatu wasalaamna wuu dhacay oo dadka muslimiintiina in badanoo ka mid islaysa way dhacday iyadoo taasi ibtilaa iyo imtixaan ah halkaana waxaa ku sugan calamun min aclaami nubuwa baabu lwacdi waliqtisaadi fiihi wuxuu baabu yahay baabkaa intaynaan dhaafin qofka markaa iswaraysanaysaan ama aad sheekaysanaysaan waxaa had iyo jeer innaga inagu badan yar ictiraadka iyo qofkii on hadalkii dhammayn inaad ka qabsata iyo waxyaaba noocaas taasi adabta ka mid maaha waxun hadduu qofku kugu sheekeeyo ama wax dee kula soo galo baatila de waxa weeyaan markaa waad ka sarfin kartaa ama iga jooji baad odhan karta ama waxaas waa qalab baad odhan karta laakiin mar haddii uu iska mubaax yahay ama dee wax wanaagsanba uu yahay waa inaad dhegaysato marka uu dhammaystee wadhiisa rita adiguna markaa haddaad wax sheegayso waa inaad sheegto soo ma aragtid laakiin sida dumarka haddii qof waliba sheekada bilaabo gurbaa garabaa gurbaa garabaa garba dee waxba la kala faa'iidaysan maayo soo maha oo mar waxa weeyaan hadalkii mar la wada bilaabo ragga inta badan kuwa badno taasi laakiin waxaa la idhaha dumarku markay sheekaysanayaan mar keliya wada hadlayaan xataa hadday shan yihiin waxa laga yaaba shantuba inay mar wada hadlaan haddana iyagu waa ismaqlayaan baa lagu leeya waa isfahmayaan ya haddana he iyagu way isfahmayaanoo bal adigu waa tana garansay isfahmayaan baabu lwacdi waliqtisaadi fiihi wuxuu baab u yahay wacdiga iyo waliqtisaadi fiihi in lagu dhexdhexaysta wacdiga oo si dhexdhexaada loola yimaado dhexdhexaadkaasina wuxuu koobsanayaa inaan si aada loo dheerayn oo si xadka baxa aan loo dheerayn xagga inta uu leegyahay marka la eego iyo xagga waktiga kolka la eego wakti wax mid joogta ahoo mar walba lala imanaayo inaan laga dhigina xagga waktigana dee waktiyada qaar hee lala yimaado xagga marka la bilaabana wakti munaasiba la siiyo dee aada loo sii dheeray si xadka baxa aan loola iman si loo weeleeyo looguna xiisoodo qaala allahu tacaala rabbi waxau uhi udcuu ilaa sabiili rabbika ugu yeedh dadka wadada rabbiga iyo diintiisa bilxikmati si xikmad ah iyo walmawcidati alxasana ee waana wanaagsan mawcido iyo waana fiican oo waxay ahlulcilmigu idhaahdeen sharaxa cajiibka ah ee uu saara alcalaamatu bnu lqayim waxay aayaddu sheegaysaa dadka dacwadda la gaadhsiinayo maraatibtooda iyo sida qolo walba dacwadda loo gaadhsiinayo oo qaarkood xikmadaasay u baahan yihiin qaarkoodna almawcida alxasana qaarkoodna halka dambe ee wajaadilhum bilatii hiya axsan arrimahaasi waa dadkan madcuwiinta ah ee dacwadda loo bandhigayo maraatibtooda iyo siay u kala duwan yihiin markaa xikmaddii waxaa ka mid ah dacwadda dadka loo gaadhsiinayey aliqtisaadu fiihdaa sheekhu uu sheegayo wa can abi waailin waxaa laga wari taabicigii la odhan jira oo shaqiiq ibni salamata magaciisa la odhan jiray qaala inuu yihi kaana bnu mascuudin cabdillahi bni mascuud wuxuu ahaa radia allahu canhu ee yudakiruna mid nawaaniya ayuha fii kulli khamiisin khamiis walba wuu nawaanin jiray marka hadal cajiib ahoo kooban oo qiimo badan buu ku hadli jiray ibnu mascuudna waynu garanaynaa waa min culamaai asaxaaba faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi a ibnu mascuud yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanoo waa kunyadiisiiyo lawaditu waxaan jeclaan lahaa waay laamtu waa muuiatu lilqasamtay ahlulcilmigu odhan jireen macnuhuna waxa weeye walee waxaan jeclaan lahaa annaka adigu dakartana inaad nawaaniso kulla yawmin maalin walba oo waanadan aad joogta nooga dhigto aada khamiista oo keliya hadda la timaado wa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud amaa innahu yamnacunii waxa ii diidaaya min daalika arrinkaa inaan joogto idiin wacdiyo annii akrahu inaan karahsanaayo an umin lakum inaan idin daaliyo yani daalintiina ayaa necbaysanaya aan diidanahay wa inii aniguna atakhawalukum waxaan idin goorgooraynayaa idin wakhtiyaynayaa bilmawcidati waanada ama aan idinku dhaqaalaynayaaba oo si wakhtiyaysan oo wakti wakti ah ayaan idin waaninaya waan idin goorgooraynaya kamaa kaana rasuulullahi sidii rasuulka ilaahayba uu ahaa sala allahu calayhi wasalam yatakhawalunaa mid noogu goorgooreeya biha waanada makhaafata atha'aamati calaynaa isagoo daal nooga baqanaaya daal isaga oo nooga baqanaaya muttafaqun calayh yatakhawalunaa yatacahadunaa wey waa noo wakhtiyayn jira oo xilliya ayuu noo samayn jiray uu nawaaniyo waanada wuu nagu dhaqaalayn jiray waayahay waxaa laga qaadanayaa masalada uu baabka u guntay oo ah wacdigii inaan goor walba la wadina mararka qaar dadkii la waaniyo la wacdiyo iyo siday saxaabadu rasuulka ugu dayan jireen calayhi asalaatu wasalaam marka ibn mascuud iyo waa waxay ka mid yihiin saxaabadii rasuulka ku taauray aadka ugu taauray maaragta inta badanna laazimay wa can abilyaqdaani camaar ibni yaasirin radia allahu canhuma waxaa laga wariyay صaxaabigaas camaar ibni yaasir la odhan jiray qaala inuu yihi samictu rasuul اllah rasuulka ilaahay baan maqlay salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay ina طuula salaati الrajuli ninka salaad dheeraantiisa iyo wa qisara khudbatihi khudbad gaabnaantiisu mainatun waxay aana u yihiin iyo loo filaan min fiqhihi fiqigiisa waaiilu salaata salaada dheereeya waqasiru lkhubata khubadana gaabiya rawaahu muslim muslim baa wariyey qaala wuxuu uhi mainatun bimiimin maftuuxati uma hamzati maksuurati uma nuuni mushadada mainatun ay calaamatun weeye daalatun tusinaysa calaa fiqhihi fahamkiisa diinta uu leeyahay marka xadiidku muxuu inoo tilmaamayaa maalinkaa jumcaha in salaadana la yar dheereeyo khudbadana la koobo koobistaa la sheegayaana ma aha maaragtay mid dee macnihii iyo maqsuudkii loo jeeda meesha ka saaraysa waa koobis faad faa'iidadii iyo waanintii laga lahaa ee gudaysa weeye waay oo hadalla markaa muhiimahu unoon dhaxtaal iyo waxba lahaynu waa in dadka loo sheego salaadana waa in la dheereeyo dheerayntaas salaada la dheeraynayana waxaa fasiraysa u ficilkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marna jumcaha wuxuu rasuulku akhriyi jiray suurat laclaa iyo suurat alkhaashiya marna wuxuu akhriyi jiray suurat ljumuca iyo suuratu almunaafiquun sooma aragtid ayuu akhriyi jiray markaa tusaale ahaan haddii jumuca iyo munaafiquun salaada lagu akhriyo khudbadana carabi lagu jeedinayo dee waa inay khudbaddii carabid ahayd khudbad kooban oo labadaas suuradood ka koobana waa inay noqoto sooma aragtid oo aada uga kooban marka la isku soo ururiyo mawduuca la eegana way ka kooban karaysaa inta waaya maruu markaa khudbadda dheereeyey oo uu si kooban oo muhiima u sheegay ayaa saxaabigu xadiidkan uu sheegay waay qaala wuxuu uhi wa can mucaawiyaa bni اlxakami asulamiyi radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabiga mucaawiya bn اlxakam asulami qaala anahu qaala inuu yihi baynaana iyadoo anigu usali aan tukanayo maca rasuuli laahi rasuulka ilaahay maciise sala allahu alayhi wasalama id catasa waxaa hindhisay rajulu nin ninkaasoo min alqowmi raggi ka mid a faqultu waxaan ku ihi yarxamuka allah allaha ku naxariisto faramaani lqowmu dadku waxay igu soo taageen biabsaarihim indhahoodiibay raggii igu soo taageen faqultu waxaan idhi waa hukla ummiyaah hooyaday hoogeedaay maa sha'nukum muxuu yahay arrinkiinu oo tanduruuna ilaya iga soo eegeysa marka yarxamuka allaahu buu yidhi oo salaada waxaa laga qaadanayaa hadalka noocaas ah inaan lala iman ahayn inaad qof markaa kaafulkhitaabka aada uba ducay sida aanad inaad ku wajahdaa salaada dhexdeedii ma bannaana tusaale ahaan yarxamuka allah iyo raximaka allah iyo hafaraka allah iyo maya laakiin haybe ahaan hadaad tidhaahda allahuma kfir lifulanin ama allahuma kfir lahu ama allahuma arxamu iyo wixii la mid a sidaa ugu ducaysa taasi dhib ma laha maa sha'nukum tanduruuna ilaya fajacaluu waxay bilaabeen yadribuuna inay ku garaacaan biaydiihim gacmahooda calaa afkhaadihim bawdiyooyinkooda ayay markaa ku garaaceen iyaga oo tusaaya inuu aamuso falamaa ra'aytuhum markaan arkay yusammituunanii inay aamusiinayaan baa laakinii sakatu aan aamusay oo dee hadalka waxbaa markaa meesha ku jira oo balada sharaxa muslimkiibay ka eegi doontaane markii aan arkay inay aamusiinayaan baa aamus aamuskii aan ka aqbalo laakinii sakato ayaan aqbalay oo kolkaasaan aamusa falamaa sallaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay markii uu tukaday sala allahu alayhi wasalam fa biabii huwa wa ummi hooyaday iyo aabbahay baan ku furanayaaye maa ra'aytu maan arag mucalliman mucallin maan arag mucallimkaas oo qablahu qablahu hortiidheh iyo walaa bacdahu dabadiina axsana tacliiman ka barid wanaagsan minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortii iyo dabadii toona mucallin ka mucallinnimo wanaagsan oo ka waxbarid wanaagsan ma arag marka mucallim qofku inuu noqdo weliba khayr bara waa sharaf rasuulkeennana calayhi salaatu wasalaam saxaabadu inay mucallim ku magacaabi jireen baa xadiidka laga qaadanaya fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa kaharani ima canaanan oo canaan iyo qaylo iyo wax la mida iguma sii dayn walaa darabanii imana garaacin walaa shatamanii imana caayin qaala wuxuu yidhi un ina haadihi salaata salaadani laa yasluxu fiihaa dhexdeeda ma sax ma aha markaa waxa weeye kuma habboona shay-un shay shaygaasoo min kalaami nnaasi dadka hadalkooda ka mida salaadan dhexdeeda lagama ogola ee wax hadalka dadka ka mid inamaa hiya tasbiixu watakbiiru wa qira'atu lqur'aan waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ama sida rasuulka ilaah yidhi qultu waxaan yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow inii anigu xadiidu cahdin bijaahiliyati waxaan ahay nin wakhtigiisu uu ku cusub yahay jaahiliya oo dhowaanun jaahiliye ka yimi waqad jaaa allahu bilislaam ilaahayna islaamkuu keena waina minaa waxaa naga mida rijaalan rag ya'tuuna alkuhaana faaliyayaasha u taga qaala wuxuu ihi falaa ta'tiim ha u tegin waa nahyi ha u tegin hana agmarin qultu wa minaa rijaalun yatatayaruuna waxaa naga mida rag wax baasaysta ya oo uxuun markaa waxa weeye waa nuxuus iyo sancad buu qabaa iyo waxaa sheega qaala wuxu uhi daaka kaasi shay-un shay weeye yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabahooda un waa waxay ka helayaan oo aan xaqiiqo lahayne falaa yasudannahum yaanu ka hor joogsanin qasdigooda iyo ujeeddadooda ee ay iska wataan oo waxaa inay dareemeen dantii ay lahaayeen yaanu ka celin rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariye xadiidkan isagoo dheer buu kitaabu salaa ku keenay imaamu muslim waana xadiidkii jaariyada ku caanka ahaa xadiisuljaariya soo garan maysaan waa xadiidkii caanka ku ahaa markaa jumlado badan buu ka koobayo kuwaasina ka mid bay ahay aar ma garata kuwaasina he ka mid bay ahay waa tahay xadiidka masaa'il fara badan baa ku jira waxaa ka mida masaa'ilka laga qaadanayo qofku haddii aan u garanahayn salaadda inuu hadalku buriyo oo dabadeetana salaaddii uu ku hadlo salaaddii ka buri mayso oo ku celi la odhan maayo ahlulcilmiga qaarkoodna waxay ku qaydaan waxa uu ku hadlay hadal kooban waa inu noqdo hadal yar waa inu noqdo waaya laakiin waa la tacliiminaya waa la baraya waxaa lagu odhanayaa haw noqon iska ilaali salaada ha ku hadlin ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabigan salaadaadii way kaa jabtee ku celiyo dib u tuka kuma odhan soo maaha uu baray una wuxuu ku yihi salaadan hadal lagama ogola oo tasbiix iyo takbiir iyo dee maaragtay qur-aan akhris iyo wixii loogu talagalay qaala wuxuu ihi athuklu bidami haai lmuhalathati almusiibatu walfajiicatu waa musiibada iyo markaa fajiicada weeye fajicisada maa kaharanina ay maa naharani weeye ima canaanan وعn الcرباaض بن sاryة رضي الله عnه qاal wuxu uhi وcdnaa rasuul الlahi slى الlaه عaليهi وsلم rasuulka ilaahay baana waaniye mwcidaة waana wajilatay baqatay minha daraaddeed اlqلوب وdarفت minha اlcuyuun وdakra الxadيiث xadiikiina wuu sheegay وqad sabqa bkmaalihi fي baabi اأmri bالmuxaafaظaةi عalى الsunaة وdakrna أna التirmidiya qala inahu xadiiثu xasn صaحيiح xadiidka horeynu dhowr jeer weliba usoo maray waana xadiiث صaحيixa waaya baab اwqaari wاsakiinati wuxuu baabu yahay waqaarka iyo sakiinada waqaarku waa deganaanta waxaa la yidhaahdaa alxilmu wاrazaana waa dulqaadka iyo waxaan loo yaqaano maaragtay razaanada iyo deganaanta iyo haybadda iyo wasakiinati sakiinadu baabuu yahay way isku macno dhow yihin labada waxay ahlucilmigu yidhahdaan waxaa sii khaasaysan sakiinada ayaa waqaarka ka sii khaasaysan waxyaabaha waqaarka soo hoosgelayun bay sakiinaduna ka midta marka waa min baabi caطfi اlkhaasi calى alcaami ayay noqonaya qaala اllahu tacaalى rabbi waxau yihi wacibaadu الraxmaani aladiina yamshuuna calى اlardi hawna wacibaadu الraxmaani allah raxmaankaa addoomihiisu aladiina kuwa weeye yamshuuna soconaya calى اlardi dhulka korkiisa hawnan ay hayiniina xaalo ay yihiin kuwa markaa si degan u soconaya ama hawnan ay mashyan hayinan socod markaa degan bay soconayaan socodkaa deganina iyagoo markaa firifircoon oo nashaad ku soconaya haddana si degan oon kibir iyo isla weyni iyo wax lamida lahayn ayay soconayaan wey oo loogama jeedo sida dadka xanuunsanaya ayay u tiicayaan ay u ciirciirayaan ama ay u gaantifayaan loogama jeedo soo aragtid iyagoo si firifircooni lahoo markaa mudakarnimo leh u soconaya ayaa haddana dee fudaydka iyo duulduulka iyo maaragtay waxyaabaha noocaas ay ka fog yihiin waidaa khaaabahum marka ay la hadlaan aljaahiluuna kuwa jaahiliinta ah ee meelka dhaca samaynayaana ee macne ay kula hadlaan wax meelka dhacoo qaldan qaaluu waxay odhanayaan salaaman adal toosan oo wanaagsan oo ay kaga badbaadayaan dembiga iyo wixii la mida ayay odhanayaan marka addoomahan ilaahay isu tiiriyey waa addoommo addoommaha ilaahay ka mid ah oo cibaaduraxmaan baa la ydhaayo idaafadaasi waa litashriif sifaad badan baana ilaahay ku sifeeyey suuratu lfurqaan akhirkeeda waxaa markaa ka mid ah hawnan inay u soconayaan si iska degan oo xasilooni iyo khushuuc ay ka muuqato wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi maa ra'aytu ma arag rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama mustajmican ku xeel dheeraada weeye qadu weligii daaxikan xagga qosolka oo daaxikan taasi dambe hadda tamyiis ahaan baa loo nasbiyey bay ahlulcilmigu tilmaamayaan mustajmican isagoo markaa ku xeel dheeraaday qadu weligii daaxikan xagga qosolka xataa turaa minhu ilaa laga arka lahawaatuhu ilaa hilibdalqooyinkiisa la arko hilibdalqahiisa inamaa kaana wuxuu ahaa un yatabasamu mid dhoolla caddeeyuu ahaa muttafaqu calayh rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma qosli jirin sida badan markaa sidaa qosolka ah dhammayska tiran leh inta badan wuu dhoolla caddayn jiray axyaananna wuu qosli jiray ilaa gowsihiisa la arko laakiin wuxuu qosolkiisu caadi ahaan u badnaa tabasumkaa iyo dhoolla caddaynta muusoodkaasu u badnaa u muusoon jira qaala wuxuu uhi allahawaatu jamcu lahaatin weeye wahiya alaxmatu waa hilibka allatii taasoo fii aqsaa saqafi lfami afka dhanxanagiisaasi halkaa ugu shishaysa hilibka yar ee ku yaalla hilib dalqaha innagu aynu idhaahno ayaa looga jeedaa lahaada marka macnii qofku inaanu siyaabaha noocaasa u qoslin had iyo jeer waqaar bay tusinaysaa iyo sakiina ayay tusinaysaa waay marka laba midnaba ma wanaagsana qofku had iyo jeer inuu qof maaragtay afkiisu xidhan yahay oo bilaa farxad ah oo weji cabuus ah oo aada mooddo inuu had iyo jeer cadhaysan yahay inuu noqdo xaaladda noocaasa maya ma fahanti dee qofku inuu iska qosqoslo unu maaragtay si aan fiicnayn u dhaqmaana ma wanaagsana bayna dalik baabu nadbi ilaa ityaani asalaati waalcilmi wanaxwihima wuxuu baabu yahay sunnaynta la sunneeyey ilaa ityaani asalaati salaada in la yimaado ay maxalli salaa iyo walcilmi cilmiga iyo wanaxwihima waxyaabaha la midka salaadaasi ciideynkii kuwii faralka ahaa jumcihii iyo cilmiga iyo xalaqaadkiisi iyo wanaxwihima waxyaabaha la midka ah sida markaa meelihii xajka lagu gudanayo oo kale oo min alcibaadaati cibaadooyin ahaaday in loo yimaado sunnaynta la sunneeyey baabu yahay bisakiinati xasilooni iyo walwaqaari deganaansho in lagu yimaado qaala allahu tacaala waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub marar badan baynu aayaddaa soo marray وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة صلاة كلك لا أقيمه فلا تأتوها إيماننا وأنتم تسعون إذنك إياعية وأتوها يماد وأنتم تمشون إذنك الصعون إياه يماد واي أوه aayar idinkoo soconaya salaada kaale haysa soo xiijinin oo soo yaacina ee qofku hadduu taw soo yidhaahdo tusaale ahaan oo isagoo xiiqsan uu salaaddii soo galo iyo khushuucdii iyo maaragtay inuu wixii la akhriyayay dhuuxo ayay taasi meesha ka saari kartaa ama ugu yaraanayahe dhimi kartaa soo ma aragtid wax kastoo salaada khushuucda iyo qofku inuu qalbiga soo xaadiriyo dhaawacayo ama meesha ka saarayana loo baahna waatuuha yimaada waantum tamshuuna wacalaykum asakiinatu wacalaykum ay ilzamuu waxaad laasimtaan asakiina xasilooni famaa adragtum waxaad soo gaadhaan ee salaada ka mid ahaaday fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana faatimuu dhammaystira muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafa ka salaada aadaabta loo yimaaday ka mid tahay waxaad moodaa alimaam albukhaariyu inuu saxiixiisa salaadan salaada jimcaha isagu maaragtay ayuu ku sheegaa laakiin waxa fiicanba in cumuumkeeda lagu wado salaada jimcaha iyo salaadaha kaleba waa in waxa weeyaan markaa aadaabtan lala yimaado waayahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa markaad salaadiio tusaale ahaan lagaa hor xidhay ama lagu jiro timaado hal alla halkaad ka soo gaadho unbaad ka raacaysaa markaad safkii soo gaadho hal alla halkaa la joogo ayuunbaad kaga kala qabsanaysaa haddii la sujuudsan yahay bartaasaad ka raacaysaa haddii la taagan yahay haddii la rukuucsan yahay haddii la fadhiyo sugi maysid ma garatay dadka qaar baa haddii la fadhiyo ama la taxiyaadsanayo ama la taagan yahay ama la rukuucsan yahna way ku xidhaan marka la sujuudsan yahiyo waxaana had iyo jeer way yaro sugaan soo maa sugistaasi laa maxalla laha min alciraab ma garata xadiidkanay ka hor imanaysa xadiidkan rasuulku muxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam wixii aad soo gaadhaan tukada ama sujuud ha noqdo ama rukuuc ama ragcad ama wuxuu doona ha noqdo wixii idinka dhaafana dhammaystira waay xadiid kaloo si gaara ugu soo aroorayna waxa weeyaan waabu jiraaba dadka qaarkood waxay idhaahdaan marka salaadda ay soo gaadhaan iyagoo maalan rukuucsan yahay ay is idhahdaan wallahi waa laydinka hortoosi way soo hadhadlaanoo in allaha maca saabiriin baad arkaysaa iyagoo soo aragti marka waa nooc waa afgarasho waa waanu kugu soo dhawnay yaro sabira imaamaha toosin weeye intaanu ku soo gaadhayno hatoosin aanu ku soo gaadhno rukuucda aanu kugu soo gaadhno ina allaha maca saabiriin wax soo arooray oo sugantaasina maaha lagama yaabana ma sugna aayar adoo iska aamusan oon weli waxba isa soo xijin oon soo cararin aayar iska soo galo deetana iska dhammaystiro wixii ku dhaafay zaada muslimun muslim wuxuu kordhiyey fii riwaayatin lahu riwaayad u sugan fa ina axadakum midkiin idaa kaana marka uu yahay yacmidu mid u qastiyaya ila salaati salaada xaggeeda oo salaad ku soo socdo fa huwa isagu fii salaatin buu ku jira dee salaada marka lagu jirana waxaa loo baahan yahay khushuuc iyo deganaansho soo maaha markaad ku soo socotana waa inaad he sakiinada iyo waqaarkaa la timaadiyo deganaanshaha odhad waxba isa soo xiijin tallaabooyinkaa aada soo qaadaysaad xagga salaada usoo qaadaysaa khayr baa kaaga soconaya markaa salaadani qiimaheedu mid la kala waa mid aad iyo aad u ballaadhan oo dhankii loo eego wacan ibni cabbaasin radia allahu canhuma anahu dafaca wuxuu maaragtay dhaqaaqay maca nabiyi nebiga maciisa sala allahu calayhi wasalam oo asal ahaan kelmaddan dafacadu waa waxa la riicaa la ydhaha dafcigu waa waxa la riixo soo maaha markaa imanka dee riixis looma jeede waa markii laga markan laga dhaqaaqo carafa ya mar laga wada dhaqaaqo sida loo joogo baa looga jeeda annahu dafaca wuxuu dhaqaaqay maca nabiyi nabiga la jirkiisa sala allahu alayhi wasalama yowma carafata maalinkii carafa yani markay cadceedu dhacday fasamica nabiyu nabigu wuxuu maqlay sala allahu alayhi wasalama waraahu dabadiisa wuxuu ka maqlay markii la dhaqaaqay zajran canaan buu ka maqlay cod shadiidan daran maaragtay xoolihii la saaraa la eryaayo iyo waa darban garaac la garaacayo waa sawtan cod lilibiri geeli markaa uu codaynayo macnii uu cabaadayo garaaca iyo maaragtay eriista la eriyo waxa uu la cabaadayo fa ashaara wuxuu ku ishaaray bisawtihi shaabuugiisii ilayhim iyagoo wuxuu ugu ishaaray ayuu ugu ishaaray inay isdejiyaan oo ayar iska socdaan wa qaala waxaanu yidhi yaa ayuhannaasu dad yahow calaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasilooni fa ina albira maxaa yeelay wanaag iyo samafalku laysa bilidaaci orodka kuma jiro orodka iyo dhaqsaha kuma jiro waa inuu qofku ordo uu isxiijiyo birig iyo wanaagu kuma jiree aayar si degan isaga socda rawaahu lbukhaariyu wa rawaa muslimu bacdahu bukhaari baa wariyey muslimiin barhkii buu wariyey marka wuxuu rasuulku u diiday calayhi salaatu wasalaam inay iscidhiidhiyaan oo ay isjeedhaan oo markaa ay dhibi halkaa he ka timaado ilaan ummad badan baa meesha maraysa soo maaha iyo gaadiid badan iyo ummad badan baa maraysa marka inay aayar iska socdaan oo aanay isjiidhin oo si degan isaga socdaan oo cibaadada si qun yarahoo bilaa axdar iyo dhiba ay u gutaan ayuu farayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu idhi albiru aaacatu aacada weeye walidaacuna bidaadin mucjamatin qablaha yaaun wahamsatun maksuuratun alidaacu wa huwa lisraacu degdega weeye maadadaasina qur-aanka way kusoo aroortay o ilaahay waa ka yidhi wala awdacuu khilaalakum yabquunakum lfitnata wa fiikum samaacuuna lahu awdacuudaasi waa min alidaac soo ma aragti idaacuna waa alisraac waa degdega iyo waxa weeyaan dhaqsashadaa baabu ikraami dayfi martida in la sooro ayuu baabu yahay adabta fiican bay ka mid tahay ee islaamku ina faray martida in la sooraana waa waajib weeye sida adilada laga qaadanayo waa mid waajiba muddada sharcigu sheegay wixii intaa ka badanna waa iska sunniyo mustaxab qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi hal ataaka makuu yimi xadiidu dayfi ibraahiima warkii martidii nebi ibraahim ee almukramiina la maamuusay ya ee nebi ibraahim uu maamuusay ee uu sooray ama ilaahayba uu maamuusay oo dee malaa'ig bay ahaayeen ileene makuu yimi warkoodu mufasiriintu waxay idhahdaan hal waa bimacnaa qad bay idhahdaan hal ataaka iyo qad ataaka waxbay ahlulcilmiga qaar yidhahan waxa kasii fiican in la ydhaa maya hal bimacnaa qad maaha waa istifhaam tashwiiq baanay faa'iideynaysaa iyo jeclaysiin soo ma aragtid id dakhaluu calayhi markay usoo galeen nebi ibraahim oo faqaaluu ay ku yidhaahdeen salaaman ay sallamnaa calayka salaaman waanu ku salaanay salaan qaala wuxuu ihi salaamun ay calaykum salaamu nabadgelya calaykum korkiina ahaato qowmun ay antum idinku qowmun duul baa tihiin duulkaasoo munkaruuna aanaan garanahayn dad aanaan garanahayn oo aanaan markaa garanahayn cid ay yihiin ayaa tihiin buu ku yidhi waayahay faraaqa ilaa ahlihi faraaqa ay dahaba wuxuu tegay ilaa ahlihi ehelkiisii buu tegey markiiba fa jaa wuxuu la yimi bicijlin dibi buu la yimi dibigaasoo samiina shilis aayadda kalena bicijlin xaniid bay sheegaysaa soo maa xaniid la solay ayay sheegaysa markaa dibi yaroo aan da'weynayn oo weliba shilis oo haddana si wanaagsan loo soo kariyoo lasoo solay ayuu u keenay weliba fajaa'a aayadda qur-aankaa u tiri fadu maxay faa'idaynaysaa tacqiib soo maaha markiiba muu raajin ila wax la raajaara kuma samaa ya ma raajina markiiba uu keenay faqarabahu ilayhim wuu soo dhoweeyo qaala wuxuu uhi alaa taakuluuna miyaydaan cunahayn markaa dee isagu markii hore dad buu moodaayey sidaa awgeed buu sooray iyaguna dadna ma ahayn malaa'ig bay ahayn qowmuluud inay halaagaan ilaahay u soo diray qisadoodana waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay meelo dhowra marka qisadaa nebi ibraahim calayhi salaam markaa la yimi malaa'igtu kolkaa ay u timi waxaa ku jirtay ahlulcilmigu yidhaahdaan aadaab badan oo ka mida aadaabta ay tahay dadka martida in lagula dhaqmo soo ma aragtid oo ay ka mid tahay in salaanta laga qaado marka hore oo la soo dhoweeyo oo ay ka mid tahay waxa weeyaan in si degdega wax loogu doono iyadoon iyaga la ysaga dhigaynin wax loo daydayayo ama loo doonayo oo ay ka mid tahay waxaa loo keenaya wax wanaagsan inuu noqdo waxa ugu wanaagsan ee qofku awoodayo oo ay ka mid tahay in loola soo dhaqsado oo ay ka mid tahay si wanaagsan in loola hadlo hadda cuna iyo maxaa u cuni weydiinay alaa ta'kuluun buuhi miyaydan cunahay qaala alaa ta'kulun in hadal wanaagsan markaa lagula hadlo calaa kulli xaal aadaab badan baa ku jirtaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wajaa'ahu qawmuhu wajaahu waxa u yimi nebi luud qowmuhu qoomkiisii baa u yimi markay malaa'igtu u yimaadeen waaba kuwii halligayay yuuracuuna ilayhi iyagoo usoo degdegaya xaggiisa markay maqleen markiiba dad baa u yimi ayaa markiiba iyagoo yaacaya u yimaadeen wa min qabla horena kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya asayi'ati xumaanaha ay samayn jireen ya ficilkii xumaa bay yaqaaneen oy dadka ku samayn jireen rag ah qaala wuxuu uhi yaa qawmi qoomkayow haaulaa'i kuwani banaatii hablahaygii weeye hunna iyaga ayaa idhaaru lakum idin nadiif badan oo hablahan ma kuwiisii buu ujeedaa mise dee maaragtay hablihii caam ahaan mufasiriintu waxa weeye way sheegaan labadaba faataquu llaha ilaahay ka baqa walaa tukhzuuni ha igu kashifina fii dayfii martidayda ha igu kashifin oo ha igu fadeexadaynin waxa weeyaan cidaad soortay oo kula joogto oo magantaadii ku jirta haddii la dhiboo dhibaato lagu sameeyo la garaaco ama la laayo ama la dhaco ama dhib kaleba lagu sameeyo hee waa qofkii markaa sooray ee ay la joogeenna waa waa fadeexad la fadeexadaynayo oo la dulaynayo alaysa minkum miyaanu idinku jirin oonu idinka mid ahayn rajulu nin ninkaasoo rashiidun caqli leh oo arnina caqli lahoo waxaan idinka idinkala hadla ama idinka joojiyaan miyaanu idinku jiro ya jawaabtay siiyeen iyo hadalladii ka sii dambeeyey waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay waxay ku yidhaha waad ogtahay inaanaan dan ka lahayn hablahaaga inaad sheegayso waxaanu rabnana waad garanaysaa bay ku yidhahdeen soo ma aragtid dadkana dee malaa'ig baabay ahaayeen sidii dadka iska soo dhigo waaba kuwii halaagayay bay ahaayaanba marka aayaadkana waxaa laga qaadanayaa addifaacu can adayf martida in la difaaco oo ciddii maaragtay dhib ama wixii dhiba ama ciddii dhib la doonaysa laga difaaco waxay ka mid tahay ikraamka martida ayay ka mid tahay وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qاla wuxu uhi maن kana yuؤmiن bالlahi واليوم الآkhر ilahay iyo قyaamaha qofka rumaysan falyukrim ضayfh dayfkiisa ha karaameeyo waman kaana yuminu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhi waman kaana yuminu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut muttafaqu calayhi marka shaahidku waxa weeye falyukrim dayfahu dayfkii in la karaameeyo waa layna faray amar baa ku soo arooray ikraamkaana shaki male waxaa ugu horeeya in hee cunto la siiyo uu dee ku baahi baxo in la siiyo soo ma aragtid oon laga seexan de wacan abi shubayxin khuwaylid bni camrin اlkhusaaciyi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay man kaana yuminu biاllahi walyawmi اlaakhiri falyukrim dayfahu qofka ilaahay iyo qiyaamaha rumaysani falyukrim ha maamuuso dayfahu martigiisa jaaizatahu jaa-isadiisa markaa waxa weeye ha ku maamuuso jaa-isadiisana waxaa looga jeedaa gudbistiisa intaa uu ka gudbaayo isaga uu dhaafaayo waa dee ha maamuuso oo ha hagaajiyo oo ha siiyo jaa-isada waxaa hadda looga jeedaa macnahaas habeendhixiisiyo isdhaafintaa intaa uu macnihii ka gudbaayo dhaafaayo isdhaafinaayo ha maamuuso weeyo ha ikraamo qaaluu waxay idhahdeen wamaa jaa-isatuhu jaa-isadiisu waa maxay yaa rasuula allah qaala wuxuu uhi yowmuhu walaylatuhu ay jaa-isatuhu yowmuhu ee ikraamu yowmihi walaylatihi weeyi waa in habeenkaa iyo maalinkaa la ikraamo oo si qiimo lahoo fiican oo milgeleh loo maamuuso wadiyaafatu diyaafaduna alaaatu ayaamin saddex maalmood weeyi qofku ilaa saddex maalmood hadduu kula joogo marti ku ahdo waa inaad ilaaliso famaa kaana waraa'a daalika tiradaa muddadaa wixii ka sii dambeeya fa huwa sadaqatun calayhi waa sadaqad un lagu sadaqadaystay buu noqonaya ee diyaafo uu qofkan martigelinayo xaq ugu leeyahay maaha muttafaqun calayhi haddii intaa kadib wax la sii siiyo loo garto waa sadaqad lagu sadaqadaysta wey laakiin saddexdaa maalmood xaq buu u leeyahay bay noqonaysa waajibku waa in saddexdaa ugu badnaan intaasaa waajiba wixii ka badani waa sunne ma fahanti marka xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya qofka martida ah inaanu dadka waxba dhibin oo aanu ixraajin soo ma aragtid oo uu maaragtay ku dadaalo inuu he wakti dheer inaanu dadka la sii joogin oo dee aanu culaysin dadka wa fii riwaayati limuslimi laa yaxilu xalaal maaha limuslimin qof muslima xalaalu ma aha an yuqiima inuu joogo cinda akhiihi walaalkiisa uu martiyo agtiisa xataa yuimahu ilaa uu dambaajiyeba ilaa uu ka dambaajinayo qaaluu waxay dhahan yaa rasuula allahi wakayfa yuimuhu sidee buu uga dambaajinaya qaala wuxuuhi yuqiimu cindahu agtiisa ayuu joogaya walaa shaya lahu yuqriihi bih iyadoo wuxuu markaa ku sooraba aanu haynin ayuu agtiisa joogaya uu iska sii ag fadhiyaya waaya baabu istixbaabi اtabshiiri wاtahni'ati biاlkhayri wuxuu baabu yahay istixbaabi tabshiiri sunnaynta la suneeyey atabshiiri in laysu bushaareeyo iyo wاtahni'ati in laysku bogaadiyo bilkhayri wanaagga laysku bogaadiyo kaa bushaaraduna waa wixii wanaagsanee qofku aanu ogeyn baad ugu bushaaraynaysa soo ma aragtid khabar fiican oo uu ku farxayo markaad ogaato isagoo aanu ogeyn oo ku saabsan ayaad ugu bushaaraynaysa tahni'aduna wixii wanaagsan ee uu ogyahay bay noqonaysaayo wax wanaagsan oo isagoo ogyahay qofkii markuu xas u helo markaa waxa weeye waad maaragtay ugu tahniyadaynaysa waad ku bogaadinaysa oo hanii'an la kabaad leedahay inaad arrinkaa heshay ku guulaysatay sidaa yeeshay wahaakada qaala allahu tacaala rabbi wuxuu ihi fabashiruu bushaaree cibaadii ay cibaadii addoommahayga aladiina kuwaasoo yastamicuuna dhagaysanaya alqowla hadalkoo fayatabicuuna raacaya axsanahu kiisa wanaagsan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi yubashiruhum rabbuhum rabbigood wuxuu ugu bushaaraynayaa dadkaa wanaagsan biraxmatin raxmad raxmadaasoo minhu ka ahaata iyo wa ridwaanin raallahaanshiyo wa jannaatin jannooyin lahum ay leeyihiin fiihaa waxaa ku sugnaaday jannooyinkaa nacimu nicmo iyo naim naciim baa ku sugnaaday barwaaqo iyo nicmo naciimkaasoo muqiimun joogto ah markaa ilaahay dadka wanaagsan wuxuu og yahay jannooyin raalli ahaansho nicmooyin fara badan taasuu ugu bushaaray innaguna arrin wanaagsan oo fiican oo farxad leh qofkaynu ogaano waa inaynu markaa ugu bushaarayno wa qaala tacaala wa abshiruu ku bushaaraystay ku odhanayaan malaa'igtu dadka fiican biljannati jannada allatii taasoo kuntum tuucaduuna laydin yaboohi jiray marka dadka wanaagsan ee geeridu kusoo xaadirto xaalat alixtidaar iyo ayaa malaa'igtu bushaaradan qiimaha badan ay ugu bushaaraynaysa ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fabashaarnaahu waxaanu ugu bushaaraynay biulaamin inan inankaasoo xaliimin dulqaad badan marka waa dabiixi waa nebi ismaaciil calayhi salaam weeye oo kii uu isku dayey inuu gowracaa labadiisa inan nebi ibraahim laba inan buu lahaa soo maah ismaaciil iyo isxaaq kii uu isku dayey inuu gowracay ilaahay maaragtay ku furtay wanka weyni wuxuu ahaa ismaaciil wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi walaqad jaaat rusuluna rusushayadii waxay ula timi biibraahiima ibraahim bilbushra bushaaray ula timi o keentay iyagoo inan ugu bushaaraynay wa qaala tacaala wamra'atuhu haweenaydiisuna qaa'imatu way taagnayd oo fadaxikat way qososha basharnahaa waxaanu ugu bushaaraynay biisxaaqa isxaaq baanu ugu bushaaraynay ومن وراء إسحاق إسحاق دبدينا يعقوب يعقوب أن أقوب شارين ومر كاين يدل دونتين أن إسحاق ليراه إسحاقنا يعقوب وصير لدونه أي أن أقوب شارين مر كاين أن كيدي يكوصير لدونه بواه لبض بوا الأقوب شاري بمعنى نقول وايه وقال تعالى وحكى له ربي فنادته وحول وغضي الملائكة ملائكة بأو نواغضي ونبي زكريا عليه السلام وهو يسقى قائم تاغن يصلي كتكنا في المحراب محرابك waxay ugu dhawaaqday anna allaha ilaahay yubashiruka biyaxyaa wuxuu kugu bushaaraynaya yaxyu kugu bushaaraynaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi id qaalat ilmalaa'ikatu markay tidhi malaa'igtu yaa maryamu maryame ina allaha ilaahay yubashiruki wuxuu kugu bushaaraynaya bikelimatin kelmad minhu xaggiisa ka ahaata oo ismuhu magaciisu almasiixu yahay منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الآية آيات لما استرسى سوري كلمة بكوكو بشارين أي يعني مخلوق من مخلوقات كيسا وكلمة دي سيكون هيد وكو أبورا والآيات في الباب كثيرة معلومة وأما الحديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وحوق بشاري رسولك خديجة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها ببيت قري يعني قري وين بالغ ورائي ببيت عظيم وتنوينت وحي التلمام إساء للتعظيم ببيت أي عظيم وفي الجنة جنة كيالا kaasoo min qasabin qasab ka samaysan qasabku waa luul xordan oo markaa waxa weeye hal maado ka samaysan oo gudo weyn oo xordana leh gurigaasoo laa sakhaba fiihi wax qaylo ah aanay ka dhex jirin walaa nasaba wax daala iyo wax dhibin aanu ka dhex jirin muttafaqun calayhi qaala wuxuu uhi alqasabu hunaa allulu lmujawafu waa luulka markaa xordan ee gudaha la weeye وصخبنا الصياح وقيلدي واللغط بوقه ونصبنا تعب دالك ويان قف قيمة بدن بي هيدا رسولك عليه الصلاة والسلام وشعلايو آد مالكت رسولك وحبدا لقبتيو markii hore isgarab taagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aada u difaacday waxay ka mid tahay dadka ahlujanna ay rasuulku ugu bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam gurigaasi qiimaha badan وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ وحكوه سيست في بيته قرقي سدحديس ثم خرج دبدا يتنوب حمال فراغها بيهيدو فقال وحر لألزمن لا سميو لا سمي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ولا أكونن هذا وهذا معه معيس يومي هذا مالن كيغا كان رسولك معيس هذا ودلتشوغيه maanta waxaan ku buuxin doonaa waqtiga inaan rasuulka u tagoon la joogo fajaal masjida masaajidkii buu yimi fasaala can nabiy nabigii buu dadka weydiiyey sala allahu caleyh wasalam faqaaluu waxay idhaahdeen wajaha ay tawajaha wuxuu u kici timay haahunaa xagga ah xaggaasuu jahaystu qabtay bay dhah qaala wuxuu ihi fakharajtu waan baxay calaa aarihi raadkiisa anigoo markaa raacaya calaa irihina waa la wariyey dabadiisa anigoo markaa waxa weeye soconaayo halkii uu maray macni maray as'alu canhu oo dadka markaa weydiinaya xataa dakala ilaa uu galay bira arisin ceelkii aris ilaa uu galay yani beertii biru aris uu ku yaalay ilaa uu galay waa biru aris beertuu ku yaalay ilaa uu galay fajalastu waan fadhiistay cinda albaabi albaabka agtiisa ayaan fadhiistay oo wuxuu gartay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam liqadaaya xaajati halkaa u tago deetan halkaasaan ku sugay buui umuu gelini حتى قضى رسول الله إلى رسولك إلهي صلى الله صلى الله عليه وسلم حاجته دنتيسي وتوضى وويسيستي فقمت إليه وأنكعي فإذا هو قد جلس وويس وكفر است على بئر أريس عيل كامر بئر أريس بيرتك يالي وتوسط وحانو نحن حايست ونحن وكفر است قفها أفوغار كيدي عن عيل كافكيسة أن wixii sidaa ugu weegaarnaa ee afka sidaa loogaga dhisay ayuu bartanka kaga fadhiista wey qofka markaa afweegaarkaa looga jeeda ya dhismaha iyo qoryaha yaree gagaaban iyo waxaa afka lagaga dhisay ceelka soo ma aragti ee afka lagaga xidhay oo imanka ceelasha waa la shubaa afkooda shub baa laga dhigaa ilaa xaggaa hoose laakiin markii hore saa looma samayn jirin qorye iyo wax lamida saa loogu xidhi jiray oo dee waagaa hore in dhagaxyaan iyo wax lamida lagu xidhi jirayna waa suuragal marka waa afweegaarkeedii wakashafa wuxuu rasuulku fayday calayhi salaatu wasalaam can saaqayhi labadiisa kubbuu markaa fayday wadallaahumaa waxaanu ku dhaadhiciyey filbiri ceelka ayuu labadiisii lugood saa ugu laalaadiyey wadallaahumaa wuxuu ku laalaadiyey filbiri ceelkii uu qarka kaga fadhiistay fasallamtu calayhi waan salaamay uma insaraftu dabadeetana waan gadoomo dib baan u noqday fajalastu waxaan fadhiistay cinda albaabi albaabka agtiisaoo faqultu waxaan is idhi la akuunanna ahaadee maanta bawaaba rasuulilaahi sala allahu aleyh wasalam albaab hayaha rasuulka ahaadee alyowma maanta maanta rasuulka albaabkaan u fadhii doonaa oo ciddii doonaysa inuu maaragta u soo gashaan idan uga qaadi doono halkaasaan albaabkan ka ilaalin doona fajaa abu bakrin abu bakr baa yidhi min radmi allahu canhu ya abu bakr baa yimi fadafaca albaaba albaabkii buu soo riixay oo faqultu waxaa ihi man haadaa waa iyo faqaala abu bakrin waa abu bakr buu yihi faqultu waxaan idhi calaa rislika kaadsho istajiyo kaadsho kaadso uma dahabtu waan tagay oo faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi haadaa abu bakrin kani waa abu bakr yasta'dinu uu ogolaansha dalbayaa inuu kuu soo galuu rabaayo faqaala wuxuu idhi idan lahu u ogolow inuu isoo galo wabashiru biljannati jannadana ugu bushaare faaqbaltu xaggiisii baan isu laabay xataa qultu liabi bakrin ilaa abi bakr aan ku idhi udkhul soo galo warasuulullahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalama yubashiruka wuxuu kuugu bushaaraynayaa biljannati jannada fadakhala abu bakrin abu bakr baa soo galay xataa jalasa can yamiini nabiyi ilaa nebiga midigtiisa uu fadhiistay sala allahu calayhi wasalama macahu maciisa uu la fadhiistay fi lqufi qofkii afweegaarkii markaa ceelka wadallaa waxaanu ku laalaadiyey rijlayhi labadiisa lugood filbiiri ceelkii kamaa sanaca rasuululahi sidaa rasuulka ilaahay sameeyey sala allahu alay wasalam wakashafa can saaqayhi kubabkiisiina wuu fayday uma rajactu waan noqday oo wajalastu waan fadhiistay albaabkii oo waqad taraktu waxaanan kaga imi akhii walaalkay yatawadau isagoo markaa weysaysanaya ayaan gurigii kaga imi oo wayalxaquni iga daba imanaya faqultu waxaan is idhi in yuriid illaahu ilaahay hadduu la doono bifulaanin hebel yuriidu wuxuu ujeedaa akhaahu walaalkiiyo khayran wanaag ya'ti bihi uu keeni doonaa haddii maanta inuun ilaahay khayr la doonayo walaalkay uu keeni uu iman mani rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu dee la fadhiisan oo halkaa khayrkuu ka dhagaysan oo taas noocaas ama dee jannadanu dadka ugu bushaaraynayaabuu maaragta ugu bushaareeyo nasiibkaa wanaagsan baa weli walaalkii buu khayrka la jeceliyay ma garato walaalkiisaana abuu ruhmin baa la odhan jiray ba ahlulcilmigu leeyihin abuu ruhmin oo abuu muuse laba walaal buu lahaa midna abuu burdaa la odhan jiray oo isagaana caansanaa magaciisana caamir baa la odhan jiray midna abuu ruhmin markaa waa abuu ruhmin bay leeyihin ahlulcilmigu qofkuna de inuu dadka khayrka la jeclaado weliba ehelkaiyo inuu khayrka la jeclaado si gaara ula sii jeclaado khayrka waxba dhibaata kuma jirto isagoon dadka kalena he la necbay faidaa insaanu waaba qof buu yidhi abuu muuse yuxarikulbaaba albaabkii dhaqdhaqaajinayo faqultu waxaan ihi man haadaa waa iyakani faqaala wuxuu ihi cumar bnu lkhaaab weeyi faqultu waxaan ihi calaa rislika uma ji'tu waxaanu imi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam fasallamtu calayhi waan salaamay waqultu waxaan ihi haadaa cumaru cumar weeye kanina yasta'dinu isna markaa ogolaanshuu dalbaya inuu kuu soo galo faqaala idan lahu wabashiru biljanna waji'tu cumara cumar baanu imi faqultu waxaan ku idhi adina wuu kuu idmay rasuulku inaad u soo gasho wayubashiruka rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam biljannati rasuulka ilaahayna jannadu kuugu bushaaraynay waanu ku ogolaaday jannadana uu kuugu bushaaraynay waay markaa u fiirsa uu abu muuse jannada ku bushaaraysa un ma odhane warkii rasuulku si toosa ugu gudbinayaa inuu fariintan rasuulka ka sido ayuu si toosa he ugu sheegaya rasuulkaa jannada kuugu bushaaraynaya inaad soo gashana markaa uu maaragta ku ogolaansho fajiwaay fadakhala wuu soo galay cumarna oo fajalasa maca rasuulilaahi buu fadhiistay sala allahu alayh wasalama fi lqufi qofkii buu kula fadhiistay can yasaarihi bidixdiisuu fadhiistay abubakrna xagga midigta ma garata wadalaisna wuxuu kusii ku laalaadiyey rijlayhi labadiisii lugood filbiiri uma rajactu haddana waa noqdoo fajalastu waan fadhiistay faqultu waxaa hi in yuriid illaahu bifulaanin ilaahay hebel hadduu la doono khayran yacni wuxuu ujeeda akhaahu walaalkii abuu ruhmina yaati biyuu keeni fajaa insaanu qof baa yimi oo faxaraka albaaba albaabkii buu dhaqdhaqaajiye faqultu waxaa hi man haadaa waaye qofkan faqaala wuxuu uhi cumaan ibnu cafaan wey faqultu calaa rislika waji'tu nabiya sala allahu aleyh wasalama nabigaan u imi faahbartuhu waanu sheego faqaala wuxuu ihi idan lahu u ogolow ubashiru biljannati jannadana ugu bushaare maca balwaa tusiibuhu imtixaan ku dhici doono iyadoo lala qabo balwaada waa imtixaankii marata waxa weeye soo gaadhay iyadoo lala qabo imtixaan ku dhici doono jannada ugu bushaaray faji'tu waanu imi faqultu waxaan kuuhi udkhul soo gal wayubashiruka rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam biljannati jannadu rasuulku ugu bushaaraynaya maca balwaa tusiibuka iyadoo lala qabo markaa ibtilaa iyo imtixaan ku asiibi doono imtixaankaasina waxa uu ahaa dee kii la kulmay dadka qaar ay ku kaceen aakhirkii xayaatadiisa ilaa ay markaa waxa weeyaan gaarhba ka qabteen daartiisii markii dambena sidaaba ay ku dileen fadakhala wuu soo galay fawajada wuxuu la kulmay alqufa afweegaarkii ceelkoo qad mulia la buuxiyey saasuu aniga ii qoraya mise qad imtalaa buu idin qoraya ya qad mulia soo maha waayahay la buuxiyey oo aanay macnihii dhinacii rasuulka dhinacyadiisa aanay waxba ka bannaanayn meella rasuulkaa fadhiya calayhi salaatu wasalaam xaggan iyo xagganna labadiisii saaxiib baa ka fadhiyey fa jalasa wuxuu fadhiistay wijaahahum muqaabilkoodaasoo min ashiqi alaakhari dhinacii kale ah min ashiqi alaakhari dhinacii kale ah aakhir maaha waa aakhar bifatxi lkhaa fa jalasa wuxuu fadhiistay wijaahahum muqaabilkoodaasoo min ashiqi alaakhari dhinacii kale ah ayuu fadhiistay dhankaasoo kale uu ka soo fadhiistay oo uu ka durkay xagga horeo kale qaala saciid bnu lmusayaba saciid ibnu lmusayab wuxuu yidhi faawaltuha de waa taabicigii weynaayo xadiidka ayuu ka warinaya abi muuse waa taabiciga xadiidka ka warinaya galo faawaltuhaa buui waxaan ku fasiray qubuurahum qubuurtoodii baan ku fasiray buui mutafaqun calayh waxaan ku awilay buu yidhi arrinkii caynka ahaa xabaalahoodii oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday abubakar baa ku xigay waxaa lagu aasahe hareertiisa haddana cumar oo isna hareertiisa cumaan isagaa halkii waxba kamay bannaanayn oo halkii lagulama aasine dee xabaalihii muslimiintaoo ka durugsan baa lagu daray soo ma aragtid markaa sidaa abubakar iyo cumarna rasuulka u hareer fadhiisteen cumaanna uu halkaa ka horaysay intay meeshii ka buuxsantay halkaa ka horaysay oo soo qaabilsan uu fadhiistay oo uga durkay sidii loo kala loola kala aasay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baan ku fasiray taawiilkana maaha taawiilkii qofku riyada isagoo hurdo uu riyoodo la fasiraaye waa tii la odhan jiray firaasada ahlucilmigu ay odhan jireen soo ma aragta waa min baab alfiraasa sida sharaxaba uu ku sheegayo saasay isaga dhacday moogta saasoo kale sida inay rasuulka markay u soo gelayeen calayhi salaatu wasalaam ugu soo kala horreeyeen abubakar baa kow ahaa cumar baa laba ahaa cumaan baa saddex ahaa soo maaha taana waxaa lagu fasiray sidii khilaafada iyo hogaaminta muslimiinta ay ugu kala horreeyeen oo rasuulka dabadii abubakar dana cumar baa ku xigay dana cumaan baa hee saddex ahaa oo kusii xigay waay wazaada wuxuu kordhiyey fii riwaayati riwaayad wuxuu kordhiyey imaamu lbukhaari baa riwaayadan warinaye wa amaranii rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu faray sala allahu alayh wasalama bixifdi lbaabi albaabka inaan maaragtay ilaaliyo wa fiiha riwaayadan waxaa ku sugnaa ana cumaana cumaan xiina basharahu markii uu jannada ugu bushaareeyey xamid allaha tacaala ilaahay buu mahadiyey uma qaala dabadeetana wuxu uhi allahu lmustacaan markii uu kuuhi maca balwa tusiibuk ayuu allahu lmustacaan yidhi allahu lmustacaan markaa riwaayaadka bukhaariga qaarkood waxay sheegayaan rasuulku wixii faray inaan he albaabka ilaaliyo qaar kalena waxay sheegayaan imuu farin anuun baa isidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam albaabkiisa maanta ilaaliye rasuulku imuu farin waxaa lagu jamcinayaa bay ahlucilmigu yidhaahdaan markii hore wuxuu is yidhi maanta albaabkaa ilaali ma garata dabadeetana rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kolkaasuu faray marka isaguna wuu is yidhi markii hore markii dambena waxay waafaqday arrintaasi amarkii rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale riwaayaadka sheegaya inuu rasuulku yidhi ima kun yaro ilaali iyo riwaayaadka sheegaya inuu in badan ilaalinayena iyagana waxaa lagu jamcinayaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi inta aan xaajadayda iyo dantayda dhammaysanayo un albaabka ilaali ma garata wakhtigii laakiin ka sii dambeeye sii dheeraa isagaabuu muuse ku darsaday oo ay la noqotay inuu maaragtay wakhti dheer albaabka rasuulka ilaaliyo calayhi salaatu wasalaam oo halkaa uu sii joogo qaala wuxuu uhi waqowluhu wajaha bifatxi lwaawi watashdiidi ljiimi ay tawajaha wuxuu u kiciti muujihayste weye waqowluhu bi'ra ariisin huwa bifatxi lhamsati wakasri raa'i wabacdaha yaaun muhanaatun min taxtu saakina uma siinun muhmalatun wa huwa masruufun tanwiin buu leeyihi oo waa ariisin wa minhum waxaa ka mida culimmada markaa luuqada iyo dee kuwa asxaabulqariibkay man manaca sarfahu inuu tanwiin leeya kuwa diiday oo biru ariisa saasoo kale odhanaayo malaayansarif ka dhigayaana uu jira qaala wuxu uhi walqufu bidami lqaafi watashdiidi lfaa'i wa huwa almabniyu waa dhismaha xowla lbi'ri ceelka hareerihiisa waxa weeye laga dhisay sidaa afkiisa loogu weegaaray wey وqwlه عlى rislkana bkasri rاaي عlى اmashhuuri waqiila bfatxiha rislika caanku weeye raslikana waa la sheegay ey urfuq weeyi isu turoo kaadso aayar joog weeyi waayo xadiid kaloo yaro waxooga yar dheer baa ku xige halkaa inuu dayno subxaanaka اllah bxamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka وatub il intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bxifd اllahi tacaalى waricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين